العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله فهذا شرح السنة تحريت كشفها meeshan wuxuu uga hadli doonaa mualifka raxmat ullaahi calayh almuxaafadatu cala adaa'i alfaraa'id walrawaatib waijtinaabu lmuxaramaat in qofku uu ku dadaalo faradka ilaahay uu ku waajibiyey inuu guto sidoo kalena uu ku dadaalo salaadaha raatibooyinka ah oo faradka la socda waxyaabaha xaaraamta ah na uu ka fogaado wuxuu yidhi marka fa haadaa midkaan aan kuu soo tilmaamay sharxu sunnati waa sunnadii faahfaahinteedii kitaabka magaciisa halkan buu ka yimid marka sharxu sunnati lilmusani fa haadaa midkaan sharxu sunnati waa sunnadii faahfaahinteeda iyo sharxitaankeeda taxaraytu waxaan ku dadaalay kashfahaa kashfa sunnati sunnada inaan daaha ka rogo ayaan ku dadaalay wa awdaxtuhaa sunnadaas waan caddeeyey buu yidhi waa ku dadaalay intaan caddeey kara inaan caddeeyo faman wafaqahu allahu qofkii ilaahay asaga uu waafajiyo lilqiyaami inuu isu taago bimaa abantuhu wixii aan soo caddeeyey maca macuunatihi macuunati illaahi iyadu ilaahay uu kaalmaynaa lahu qofkaas oo uu kaalmaynaa bilqiyaami inuu u istaago calaa adaa'i faraa'idihi allah faradyaashiisa gudashadooda bilixtiyaati uuna ugu kaalmeeyo ama uu ku guto bilixtiyaati uu ku guto dheh ka dheeraansho fin fi najaasaati nijaasooyinka uu ka dheeraado almuxaafadatu calaa adaa'i alfaraa'id walrawaatib waijtinaabu almuxaramaat intaas waa cunwaan cinwaan waayo mararka qaarkood waxaa dhacda cinwaanka iyo faqaraadka mualifka inay isdhex galaan intaas marka qeybtan dambe bay cunwaan u tahay almuxaafadatu calaa adaa'i alfaraa'id walrawaatib waijtinaabu almuxaramaat faqarooyinka soo socda ayay waxay u tahay cunwaan marka cunwaana laga dhiga intii hore lama socoto wax ka midan hadda ka hor waana soo mareen meelo saasaana soo martay marka intaas cinwaan ha laga dhigo fahada midkan sharxu sunnati waa sunnadii sharxitaankeedii taxaraytu waxaan ku dadaalay kashfahaa sunnadaas inaan daha ka rogo wa awdaxtuhaa sunnadaas waan caddeeyey faman wafaqahu llah qofkii ilaahay asaga u waafajiyo mantan waa ismu shardi maxay u baahan tahay jawaab jawaabteedu marka waa dambayda gadaal bay ka imaan doontaa faman wafaqahu llahu qofkii ilaahay asaga u waafajiyo lilqiyaami inuu isu taago bimaa abantuhu waxaan soo caddeeyey oo sunnada ah maca macuunatihi macuunati illaahi iyadoo ilaahay ugu kaalmaynaa lahu mankaas qofkaas iyadoo ilaahay u kaalmaynayo haddaan ilaahay u kaalmaynin haddee isuma taagi karo oo uu kaalmeeyo bilqiyaami inuu isu taago calaa adaa'i faraa'idihi allah faradyaashiisa gudashadooda oo uu ku guto bilixtiyaati inuu ka dheeraado oo ixtiyaad uu ku sameeyo fi najaasaati nijaasooyinka uu ka fogaado wa isbaaqi tahaarati tahaarada kaamilitaankeedana faraa-ishaas uu ku guto faradyaalkaas waxyaaba uu ku gudan karo waxaa ka mid ah tahaarada inuu kaamil yeelo nijaasooyinkana inuu ka dheeraado nijaasadaasi meesha uu faradka ku gudana ha ahaato ama jirkiisa ha ahaato ama dharka uu faradka ku gudana ha ahaato intaasba inuu nijaasooyinka uga dheeraado dharkiisuna waa inuu daahir u yahay korkiisuna waa inuu daahir u yahay meesha uu faradka ku gudanaana waa inay tahay meel daahir ah sidoo kale tahaarada inuu kaamil yeelo isbaaqa waxaa loola jeedaa xubnaha weysada oo ilaahay uu waajibiyey in la dhaqo qofka inuu kala gaarsiiyo biyaha waxa uu ku tahaaro qaadana haddii biyo ay yihiin qasab maaha qofku inuu saddex ka dhigo sidoo kale qasab maaha inuu laba ka dhigo waxaa bannaan qofku weysada mara mara hal hal mar inuu xubin kasta uu dhaqo waa u furan tahay laba laba inuu dhaqo waa u furan tahay saddex saddex oo ah meesha ugu dheer akmalka ah oo aan la ogolayn in laga badiyo inuu dhaqana waa u bannaan tahay inuu xubnaha qaar laba ka dhigo qaarna saddex ka dhigo qaarna hal ka dhigo waa u bannaan tahay laakiin waxa uu laga rabaa xubinta la dhaqaa meel ka mida inaysan bannaanaan waxaa ogtihi nabiga sala allahu calayhi waala wasalam xadiis saxiix ah inuu ku yidhi waylun lilacqaabi min annaar muttafaqun calayhi wuxuu yidhi cirbaha cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo naarta xaggeeda ka ahaaday waa la cadaabi doonaa waa cirbahee waa cirbaha qeyb ka mida qofku marka uu weysiisana uu dhaqo qeybna uu ka tago oo qeyb biyuhu aysan gaarin ay jiraan oo markaa sidaa salaaddii uu ku tukado waylun lilacqaabi min annaar xubnaha marka qofku uu dhaqa ama hal mar ha dhaqo ama laba mar ha dhaqo ama saddex mar ha dhaqee waa inuu kala gaarsiiyo biyaha oo uu hubsado inay xubintii biyuhu ay gaareen hada huwa isbaaqu lwuduu wa isbaaqu tahaarati tahaarada inuu kala gaarsiiyo xubnihii tahaarada u baahnaa calaa wa isbaaqu tahaarati tahaarada inuu kala gaarsiiyo cala aacaati aacaadkana uu ku kala gaarsiiyo yacni salaadaha uu ku kala gaarsiiyo yani si uu salaadaha u tukado ayb maca macuunatihi lahu bilqiyaami ayadoo ilaahay isaga u kaalmayna inuu isu tago calaa adaa'i faraa'idihi wa adaa'i salawaat halkaasay marka ku cadfan tahay ada'daani ada'gii hore bay ku cadfan tahay oo ilaahayna uu kaalmeeyo adaa'i salawaati salaadaha waajibka ah inuu guto cala alistitaacaati istitaacana uu ku guto sidoo kalena ilaahay uu kaalmeeyo salaadaha waajibka ah oo shanta ah inuu guto hadduu mustatiic uu yahay yacni hadduu awoodo hadduu kari karo hadduusan awoodin hadda markaas salaaddu waa ka dhacee oo goor muusan awoodin qofka haddii uu awoodo inuu salaada isu taago waa inuu isu taago hadduusan awoodin waa inuu fadhiisto hadduusan awoodin waa inuu jiif ku tukado ilaa marka ugu dambeyda ay ka dhacee haddii qofku xubin jirkiisa ka mid ah oo u dhaqaaji karo aysan jirin qayb culummada ka mid a waxay yidhaahdeen haddii isha keliya xitaa uu dhaqaajin karo waa inuu ishaas ka tukado laakiin qayb culummada ka mid a waxay leeyihiin haddii heerkaas qofka uu gaaro oo waxa uu dhaqaajin karaa isha keliya ay noqdaan tasqutu canhu salaada faradkeedii waa ka dhace wa adaa'i salawaati salaadaha gudashadooda cala alistitaacaati istitaacaadka korkoodana uu ku guto wa itaa'i zakaati iyo zakada bixinteeda calaa ahli ljidaati dadka hodantinimada u saaxiibkaa korkooda xaal ay ahaatay iyo bixinta zakada la bixiyo zakada bixinteeduna waxay waajibka ku tahay dadka xoolaha haysta qofka xoolaha haysta oo zakada laga rabaana waa qofka xoolihiisu nisaab ay gaareen ee qasab maaha qofkan inuu xoolo fara badan uu leeyahay ilaa nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam markuu mucaad u diray yaman wuxuu ku yidhi haddii ay kaa aqbalaan shahaadatayinka u sheeg shan salaadood in lagu leeyahay maalinkii iyo habeenkii shantaas salaadood haddii ay kaa yeelaan waxaa u sheegtaa in lagu waajibiyey zako zakadaasoo laga qaada dadka akniyada ah lana siina dadka fuqarada ah qofka marka qaniga ah fii baabi zakaa marka la joogo waa qofka haysta nisaab qofkaasi waajib ku ta hadduusan nisaab haysan waajibkuma aha wa itaa'i zakaati iyo zakada bixinteeda calaa ahli ljidaati aljidaat waa jamcu jida daalka hashidin jiddaad ha dhihin aljida oo daalku mukhafaf uu yahay alghinaa waa hodantinimada iyo walxaji iyo xajka gudashadiisa calaa ahli ljidati dadka hodantinimada u saaxiiba xaal uu korkooda ahaaday iyo walistitaacaat istitaacada dadka u saaxiibka ah sidoo kalena xajka wuxuu waajib ku yahay dadka istitaacada iyo hodantinimada u saaxiibka ah waa inuu mustatiic yahay waana inuu haysto hanti laakiin hantida haysashadeedu waxay ka mid tahay istitaacada marka istitaacadaasaa ku filan ilaan qofka marka xajka waajibka uu ku yahay waa inuu zaadna heli karo raaxilana waa inuu heli karo yacni gaadiid xadiis baana kusoo arooray nabiga laga wariyey sala allahu calayhi wacala ali wasalam oo uu ku fasiray aayadda ilaahay uu leeyahay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila walilaahi ilaahay cala annaasi dadka oo dhan wuxuu ku leeyahay oo uu ku waajibiyey xiju lbeyti kacbada inay u xajiyaan ayaa dadka oo dhan lagu waajibiyey man marka waa ka bedelay man istataaca dadka oo dhan ma ahane qofkii awooda ayuu ilaahay ku leeyahay marka waa laga soo istisnooday man calaa man qof buu ilaahay ku leeyahay istataaca ilayhi ilaa xaji lbeyti sabiila waxaa laga wariyay nabigu inuu yidhi azaadu waraaxila gaadiidkuu ku tegi lahaana waa inuu haysto sahaydii uu reerkiisa uga tagan lahaa inta uu meesha joogo u isticmaali lahaana waa inuu haysto istiaacadaasaa marka ku filan oo ay soo hoosgele alghinaa wاlxaju calى ahli اljidati wاlistitaacaat wa siyaami الshahri iyo bisha soomitaankeeda liahli الصixaati dadka caafimaadka u saaxiibka ah xaal uu siyaamkaasi u sugnaaday sidoo kale waxyaabaha waajibka oo ilaahay u waajibiyey waxaa ka mid ah siyaamu shahri ramadaan bisha ramadaan soomitaankeeda wuxuuna waajib ku yahay qofkii saxiix ah ayuu waajib ku yahay laakiin qofku haddii uu jiran yahay qofkaas haddii rajo laga qabo inuu caafimaado inta uu jiran yahay waxaa u bannaan inuu afuro faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar oo qofkii rajo laga qabo inuu mustaqbalka caafimaad helo waa afura intii uu afuray in la eg ayuu hadhow dib ka soo qallayn doona haddii ilaah yidhahdo laakiin rajo haddii aan laga qabin soonka waajib kuma aha ee qofkaas waxaa laga bixinaa hal mud oo raashin ah ayaa laga bixinaa fidyu iska bixinaa maalin kasta wa siyaami shahri liahli sixaati wa khamsu salawaatin shan salaadood ama wa khamsi salawaatin shan salaadood gudashadooda loogu kaalmeeyo tii hore aan ku cadafno wa khamsi salawaatin iyo shan salaadood shantaas salaadood oo sannahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam rasuulka ilaahay uu jideeyey min bacdi salawaati salaadihii aan soo sheegnay ka bacdi kadibkood uu nabigu uu sunneeyey sidoo kale waxaa jira shan salaadood oo nabigu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam uu ka dhigay sunna mu-akada laakiin aan waajib aan ahayn inaysan waajib ahaynna wuxuu ku ishaaray min bacdi salawaat salaadaha ka bacdi salaadahe salaadihii faradka ahaa wuxuu leeyahay salaadaha faradka oo shanta ah ka bacdigood waxaa jira shan salaadood oo farad aan ahayn oo sunno ah oo nabigu u jideeyey sala allahu calayhi waala wasalam shantaas salaadood marka maxay yihiin salaad salaati lwitri buu ka bilaabay marka salaati lwitri fii kulli leylatin habeen kasta la tukado fii kulli leylatin habeen kasta la tukado ama fii kulli leylatin habeen kasta dhexdeeda xaalay ahaatay salaatu lwitri na waa la yidhaahdaa salaatu lleylna waa la yidhaahdaa salaatu tahajudna waa la yidhaahdaa dhammaantood alfaadoodu haba kala duwanaadeen laakiin macnuhu waa isku mid waxaa loola jeedaa salaad sunno ah oo la tukado salaada ceshaha markii laga baxo kabacdi ilaa laga gaaro fajarka saadiqa ah salaatu lwitrina waa la yidhaahdaa salaatu lleylna waa la yidhaahdaa salaatu tahajudna waa la yidhaahdaa qiyaamu lleylna waa la yidhaahdaa nabigu sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam waa istaagi jiray ilaa cagihiisu ay ka dildilaacaan sida ku soo aroortay saxiixa min xadiidi lmugiira ibni shucba nabigu sala allahu alay wasalam waa istaagi jiray xataa tatafatara qadamaah markaasaa waxay waxay ku yidhaahdeen rasuulka ilaahay oo maxaa sidaan u samaynee dembigaagii hore iyo kii dambe waa lagu dhaafaye markaasuu wuxuu yihi ilaahay hadduu ii dembi dhaafay wuxuu iga mudan yahay inaan ku shukriyo afalaa akunu cabdan shakuura cabdi ama addoon shukrin badan miyaanan noqonaynin sidoo kale nabigu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nin saxaabi abuu wuxuu ku yidhi yaa cabdallah cabdullaahiyow laa takun mithla fulaanin hebel oo kale ha noqonin kaana yaquumu leyla fataraka qiyaama alleyl habeenkii salaad buu tukan jiray qiyaamuleylkiina waa iska daayay hebeloo kale ha noqonin wuu ku yidhi nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam marka salaatuleylka waxyaabaha loo kaalmaysto cibaadada iyo danahaaga adduunye iyo danahaaga aakhiro ayay ka mid tahay waxayna ka mid tahay waqtiyada weliba waqtiyada dambe oo waqtiyada suxuurta ah ulu leyl uluhu leyl اlakhiir waa waqtiyada ay ugu fadliga badan tahaye waqtiyada waxay ka mid tahay ducada la ajiibo oo loo baahan yahay qofku waqtigaas oo kale inuu ku dadaalo inuu soo tooso oo ilaahay uu tukado ilaahayna uu weydiisto danihiisa adduunya danihiisa aakhiro inuu u fududeeyo ilaahay dad badan buu ammaanay waxyaabaha uu ku ammaanayna waxaa ka mid ah kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun habeenkii in yar ayay ahaayeen inay seexdaan inta kale salaad bay hee ku taagnaayeen sidoo kale ilaahay wuxuu leeyahay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan waطamacan wa mima rasaqnaahum yunfiquun dhinacyadoodu waxay ka fogaadaan joodaryada ama firaashyada lagu seexdo ayaa dhinacoodu ka fogaada yacni dhinacay ka qaadaan macnaheedu waa taagan yihiin oo salaad bay u taagan yihiin waayo tatajaafa junuubuhum dhinacyadoodu waxay ka fogaataa can ilmadaajici meelaha la seexdo yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan rabbigood ayay baryaan waa ishaara qofku markaas inay fiican tahay rabbigiis inuu baryo yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan wa mima rasaqnaahum yunfiquun salaat lwitri fi kuli leylatin habeen kasta wa rakcatay lfajri iyo fajarka labadiisa rakco salaadaha sunnooyinka ah oo faradka la socda qeybna waxaa la yidhaahdaa rawaatib qeybna waxaa la yidhaahdaa sunan oo rawaatib aan ahayn salaadaha rawaatibta ah marna waxaa laga dhigaa toban sida xadiiskii cabdullaahi bni cumar kusoo aroortay marna waxaa laga dhigaa laba iyo toban sida xadiiskii umu xabiiba kusoo aroortay cabdullaahi bni cumar isagu wuxuu soo wariyey salaadaha rawaatibta ah inuu nabigu ka dhigay sala allahu alay slam toban laba ragco oo duhurka ka horeyda laba ragco oo duhurka ka dambeyda laba ragco oo maqribka ka dambeyda laba ragco oo ceshaha ka dambeyda iyo laba ragco oo salaada subax ka horeyda tobankaasuu ka dhigay umu xabiiba iyadu waxay leedahay nabiga waxaan maqlay sala allahu calayhi waala ali wasalam oo dhaha qofkii maalin kasta tukada laba iyo toban ragco oo aan waajib ahayn jannada dhexdeeda guri baa looga dhisaa laba iyo toban baa marka ay ka dhigtay riwaayadaha qaar waxaa kusoo arooray inay kala sheegtay afar waxay ka dhigtay qabla duhri laba ragcana bacda duhri laba ragcana bacda almaqrib laba ragcana bacda alcishaa laba ragcana qabla salaati alfajri waa laba iyo toban salaadaha rawaatibta marka nabigu waa ilaalin jiray sala allahu calayhi wacala ali wasalam qofka salaadaha rawaatibta ah muhiim bay u yihiin oo maxay muhiim ugu yihiin salaadaha faradka ah ayay waardiye u yihiin haddii qofku salaad farad ah keliya uu tukado laba arrimoodba halis buu u yahay waa mid wuxuu halis u yahay salaadahaas faradka ah inuu nuqsaamiyo wayna u badan tahay maalinta qiyaamo waxa ugu horeeya oo addoonka laga xisaabina oo camalkiisa ahna waxaan soo marnay inay tahay salaada haddii ay nuqsaanto ilaahay wuxuu leeyahay addoonkayga ha la fiiriyo wax sunnooyin ah miyuu la yimid haddii sunnooyin uu leeyahay faradkii nuqsaantiisii baa lagu kabaa laakiin sunnooyin hadduusan lahayn salaad naaqisa ilaahay aqbali maayo halis buu marka qofkaasu ku jiraa mar labaadna halis buu ku jiraaho haddii qofku salaad farad ah keliya uu tukado shaydaanka waxaa u sahlan salaadaas inuu ka qalqalgeliyo oo mararka qaarkood u yidhaahdo saacaddan ma tukan kartid ama dib isaga dhig iyo wax lamid inuu qofku ku waswaasiyo salaadahan marka waardiya yihiin oo rawaatibta ah qofku marka hadduu faradka la yimaado oo rawaatibtana uu laasimo faradkiisii la isku qabsan maayo adiga iyo shaydaanku faradka isku qabsan maydin laakiin waxaa ku dagaalamaydin waa rawaatibta ah markaas wuxuu ku leeyahay raatibadan ma tukan kartid ee iska daa laakiin faradkayga waa ku nabad qaba ogow marka waa difaac hore oo waxay difaac hore u yihiin salaadaha faradka ah waxaa weliba fiican salaadaha rawaatibta ah maahane sunnooyinka kale inuu marmarna sameeyo marmarna iska daayo oo raatibada aan ahayn oo nebiguusan laasimi jirin markaas waxaa la isku haystaahi faradkaagiina ma aha raatibadaadiina maaha labadaas way kuu badbaadayaan ee wuxuu ku dhahaa salaadahan sunnooyinka ah ma tukan kartida ma iska dayni in marka halkaas difaacaagu uu ku joogo oo dagaalku waxa uu ka socdaahay ay tahay salaadaha sunnooyinka oo rawaatibta aan ahayn baa danu kuugu jirtaa faradkiina markaas waa kuu badbaadaa raatibadaadiina waa kuu badbaadee nabigu sala allahu calayhi waala ali wasalam salaadahaas raatibadaa marka sida aan sheegnay waa laasimi jiray wuxuuna aada ugu dadaali jiray salaadaha watarka ah iyo labada ragco ee salaada subax ka horeyda aada buu ugu dadaali jiray waxaa dhici jirta nabiga sala allahu calayhi waala ali wasalam salaadaha rawaatibta ah hadduu mararka qaar ka mashquulo xataa inuu soo qalleeyo waa soo qalley jiray waxaa nabiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wacala ali wasalam labadii ragco oo duhurka ka dambeeyday inuu maalin maalmaha ka mida ka mashquulay wuxuu ku mashquulayna waxay ahayn wafdi qabiiladii cabdulqays ahayd baa u timid ayagii buu ku mashquulay diinkiisu u gaarsiin lahaa salaada casir markuu markuu tukaday kadib buu labadii ragco soo qilleeyey waxaa kaloo nabiga ka sugnaatay sala allahu calayhi waala ali wasalam xadiiskaas hore waa xadiisku umu salama waxaa kaloo ka sugnaatay xadiid caaisho ay warinay oo saxiixeynka ku jira inuu nabigu yihi sala allahu calayhi waala wasalam rakcat alfajri khayru min addunyaa wamaa calayha labada ragco ee salaada subax ka horeyda oo sunnada ah adduunyada iyo korkeeda waxa saaran oo dhan waa ka khayr badan yihiin saas buu marka ugu dadaali jiray waana tukan jiray hadday ka tagaana xitaa waa soo qilay jira nabigu sala allahu calayhi waala wasalam nabigana inaan ku dayanno ilaahay baan ugu booriyey laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kana yarju allaha walyowma alaakhir wadakara allaha kasiira wa rakcatay alfajri iyo wa salaati alfidri salaada fidriga yani ciidu lfidri salaadeeda iyo wanaxri iyo ciidu naxriga ciideeda sidoo kale waxaa kaloo nabigu u jideeyey sala allahu calayhi wacala alihi wasalam salaatu lciidayn alfidri wannaxri nabigu waa jideeyey waana sunna mu-akada oo nabigu waa laasimay sala allahu calayhi wacala ali wasalam siduu u laasimay in loo laasimayaa la rabaa salaadahaas waxay leeyihiin khudbooyin laakiin jumcada khudbadeedu waa ka horeyda ayuu khudbadoodu waa dambeydaa nabiguna waa laasimi jiray sala allahu calayhi waala ali wasalam siduu u laasimi jiray in loo laasimaana la rabaa waxayna ka mid yihiin shacaa'iru lislaam in shacaa'irta islaamka la muujiyana waxay ka mid tahay min taqwa alqulub wa salaati alfidri iyo ciidulfidriga salaadeeda iyo wanaxri iyo ciidunaxriga salaadeeda wa salaati kusuufi shamsi waalqamari iyo salaada qorax madoobaadka ama dayax madoobaadka waxaa la yidhaahdaa kasafati shamsuna waa la yidhaahdaa kasafa alqamarna waa la yidhaahdaa sidoo kale khasafana waa loo isticmaalaa khasafat ishamsu wa khasafa alqamarna waa la yihahdaa marka khada qoraxda iyo dayaxa labadaba waa loo isticmaalaa siintana waxaa ula jeedaa kaafka kaafkana qoraxda iyo dayaxa labadaba waa loo isticmaalaa luqo ahaan labaduba waa jaa-is nabigu sala allahu calayhi waala ali wasalam labadoodaba ma tukaday may halow tukaday laakiin midda kalena waa looga qiyaas qaatay nabigu wuxuu tukaday waa kusuufu shamsi qorax madoobaad ayaa waktigiisii dhacay ee laakiin dayax madoobaad waktigiisii ma dhicin sala allahu calayhi waala wasalam lama soo warin ee waxaa la soo wariyey waayadii uu noolaa maalinkii uu wiilkiisii ibraahiim ahaa uu dhintay inay kusoo aaday qorax madoobaad laba ragco marka tukaday oo afar ragco u dhiganta dadkii baa marka waxay dhaheen qoraxdu waxay u mado u madoobaatay dhimashada ibraahim dartiis nabigu marka waa khudbeeyey wuxuu yihi ina ashamsa waalqamara laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaatih qoraxda iyo dayaxu ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaat illah laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaatih waxay ka mid yihiin qoraxda iyo dayaxu aayadaha ilaahay qof noloshiisa ama dhalashadiisa uma madoobaadaan dhimashadiisana uma madoobaadaan aayadaha ilahay bay ka mid yihiin haddii markaa aragtaan wuxuu yidhi hala tukado salaadaas ayaguna waa sunna mu-akada middaas marka nabigaa tukaday sala allahu calay wasalam qorax madoobaadkaasaa dhacay waayadiisii dayax madoobaad hadduu dhacana asna waa la mid waa la tukanaa salaadaas mid la mid ah ayaa la tukanaa oo labada ragco oo ay ku dhex jiraan afarta ragca ah wa salaati kusuufi shamsi waalqamar ayaguna waa sunna mu-akada idaa nazala ay ilkusuufu madoobaadkaasi haddii uu soo dego oo uu kusoo dego qoraxda ama dayaxa wa salaati listisqaa'i iyo salaada roobdoonka mataa wajaba markii uu waajibo istisqahaas iyo salaatu listisqaa waa midii shanaad shan salaadood ayuu nebigu jideeyey salaadaha faradka kabacdiisa oo nama dhihin wuxuu ka bilaabay salaatulwitrigi waa kow ragcatay alfajri waa labo salaatu lciidayni waa saddex salaatu lkusuufi waa afar salaatu listisqaana waa shan salaada roobdoonka ayaduna waa sunna mu-akada goorma dadka iyo xooluhu hadday abaarsadaan waa in banaanka loo soo baxo oo ilaahay la baryo oo wixii madaalima la iska celiyo oo laba ragco la tukado sida kusoo aroortay sunnada nabiga sala allahu calayhi waala ali wasalam oo ilaahayna la weydiisto ilaahay inuu ummadda u nimceeyo oo uu roob siiyo abaartana uu ka qaado waa sunna iyaduna waijtinaabi almaxaarim waxyaabaha xaaraamta ahna uu ka fogaado waijtinaabi almaxaarim waxyaabaha maxaarimta uu ka fogaado ilaahay uu xaaraantinimeeyey iyo walixtiraazi inuu ka dheeraado min annamiimati isku dirka dadka la isku diro inuu ka dheeraado namiimaduna waxay ka mid tahay kabaa'iru dunuub inay saas tahayna waxaa u daliil ah xadiidkii cabdullaahi bnu cabbaas fi saxiixayn wuxuu leeyahay mara nabiyu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama biqabrayn nabigu wuxuu soo maray laba qabri faqaala inahumaa layucadabaan wuxuu yihi labadan qabri labada qofoo ku jirta waa la cadaabaa wamaa yucadabaani fii kabiir arrin culusna loo cadaabi maayo waa arrin ay iska dhaafi kareen arrin inay iska dhaafaan ay u sahlan tahay darteed baa loo cadaabaa ile qofka namiimada hadduu iska daayo maxaa dhibaho ugu jira wamaa yucadabaani fii kabiir ama axaduhumaa midkood fa kaana yamshi binamiima wuxuu ka shaqayn jiray inuu dadka isku diro ayuu ka shaqayn jiray waama alaakharu midka kale fakaana laa yastatiru min albawl kaadida si fiican isagama isagama daahiri jirin si fiican isagama dhiqi jirin xadiiskaas marka wuxuu muujinaa cadaabu lqabri inuu jiro qabriga dad lagu cadaaba inay jiraan waxaa kaloo uu muujinaa cadaabu lqabri gaalada keliya inuusan khaas ku ahayn dadka muslimiinta ah qeyb kamida qabriga dhexdiisa in lagu cadaaba maxaa yeelay hadday gaalo ahaan lahayn nabigu ma dhihin waxaa loo cadaaba inaysan kaadi iska dhiqin ilan kaadi iska dhiqid wax ka weyn bay qabaan oo gaalnimo ah namiima loo cadaabaa ma dhaheen waxaa kaloo xadiiska uu muujinaa isku dirka dadka la isku diro iyo iyo nijaasada oo qofku uusan si fiican isaga nadiifin inay sababto cadaabulqabri oo ay yihiin laba kabiiro oo ka mida min kabaa'iri dunuub labadooduba marka waa in aada la ysaga ilaaliyo namiimada waana dadka in warka loo kala qaado calaa wajhi alifsaadi baynahum iyadoo qofku ugu talagalay dadkaas inuu isku diro oo uu fasahaadiyo sharciguna dadka wuxuu aada ugu booriyey alislaax bayna annaas dadka in la heshiisiiyo oo la isu soo dhaweeyo oo quluubtooda la isu soo dumo ayaa sharcigu dadka muslimiinta aada ugu booriyey wasulxu khayr sulxiguna waa khayr walixtiraaj min annamiimati iyo walkadib iyo beenta in laga fogaado iyaduna waxay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub waxaa nabiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam xadiiskii samura markuu nabigu riyooday sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam wuxuu yidhi laba nin baa xalay ii timid way i wadeen waxay ii geeyeen xadiisku waa dheeraa waxay ii geeyeen nin ninkaas canka baa waxaa laga gelinaa bir qalloocan oo la mida midda hilibka la suro sida loo wado ayaa jeegada lagu geynaa haddana dhanka kale ayaa laga gelinaa sida loo wado ayaa jeegada la geynaa inta dhinacaan la wado dhinacii kalea sii fiicnaana haddana dhinaci kale loo imaanaa saasaa loo cadaaba nabigu markuu weydiiyey oo uu yidhi ninkan maxaa ku dhacay waxay yidhaahdeen been buu sheegi jiray beenta uu sheego ayaa magaalada dhinacyadeeda gaari gaari jirtay waa uu soo kacaa been buu alifaa beentaasi magaaladay ku faafee dadkay kala gaaree xaafadahay kala gaaree maalinta qiyaame intaan la gaarin baa saas loo cadaabaa taasi marka waxay tusinay halista ay leedahay beenta qofku uu sheego beenna wax la fududayso oo la sahlada ma aha qofku makhluuqa inuu ka cabsado iyo allihii abuuray inuu ka cabsado inuu isisiisto ma aha waa qof bashar ah oo adiga kula mida qofka isaga daraaddiisa beenta u sheegay dadkii munaafiqiinta ilaahay muxuu ku dhaleeceeyey yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah wa huwa macahu id yubayituuna maa laa yardaa min alqowm dadkay iska qarinaayaan ilaahayna iska qarin maayaan ilaahay asagoo marcooda uu yahay haddii dadka aada ku raaligelido wax ilaahay ka caraysiina ilaahay dadka waa kugu diraa dadka aada islahayd raaligeli raalli kaa noqon maayaan dadka marka ma rabtaa inay raalli kaa noqdaan ilaahay raaligeli qulubtooda isaga haaya waxaa marka magaalada aada ugu faaftay dadku inay fududaystaan beenta beenta la fududaystana waxaa ka mid a qofka marka taleefon uu haysto oo la yidhaahdo xaggeed mare inuu yidhaahdo meeshii uu jooga meelaan ahayn meeshaasaan jooga meeshaasaan soo socdaa ma been ilaahay xalaaleeyey ayaa ku xalaaleeyey inaad beentaas aa sheegto mana xalla la iyo ku xalaaleeyey haddii aad tidhaahdo meel heblan joogaa waxaa ka cabsanay inuu ku inuu ku cararo soo maha inuu ku xanaaqaa ka cabsanay beentii ilaahay uu xaaraantinimay oo uu kaa xaaraantinimay isagaa ku abuuray shaksiga aad ka cabsanayna saa abuuray wuxuu awoodaa ilaahay shaksigaas aada isleedaha raaligel inuu qalbigiisa kugu soo jeediyo awood buu leeyahay beentu marna xaaraan kama baxaydo ilaa daruuradii sharcigu uu sheegay maahane daruurada sharcigu uu sheegayna kuma jirto midaasi kuma jirto walkadib iyo beenta iyo walgiibati xanta iyo walgiibati xanta qur-aanka ilaahi waa ku xaaraantinimeeyey xanta fi suurati alxujuraat walaa yaktab bacdukum bacda qaarkiin qaarka kale yuusan xanan markii nabiga la weydiiyey sala allahu alayhi wacala alih wasalam xantu maxay tahay wuxuu yidhi dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaaga muslimka ah inaad ku sheegto wax uusan raalli ka ahayn ou necab yahay inaad ku sheegto ama ha joogo ama ha maqnaado waa xan waana xaaraan waxayna ka mid tahay min kaba min kaba'ili dunuub bay ka mid tahay iyo walgiibati iyo walbaqyi gardarada bigayri lxaqi xaqdarro lagu gardaroodo walbaqyi gardarada dadka in la gardarayso bigayri lxaqi xaq la-aan oo gardarro xaq ah miyaa jirta maya ma jirto laakiin waa wasfi ay leedahay marba gardarro hadday tahay waa xaqdarro waxaa sharcigu qofka u baneeyey qofka haddii lagu xadgudbo intii lagu sameeyey in lamida inuu sameeyo ficilka lagu sameeyey hadduu yahay ficil aan sidiisa markiisa hore xaaraan u ahay haddii qof dharbaaxa lagu dhufto qofkii ku dhuftay inuu ku dhufto mid lamida waa u furan tahay sharcan laakiin waxaa kasii fiican inuu iska daayo iska cafiyo wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi walain sabartum lahuwa khayru lisaabiriin wajazaau sayiatin sayi'atu miluha maxaa ku xiga markaas faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah laakiin ayadoo aan waxba loogu sameynin inaad dadka aa gardaraysato waxay ka mid tahay min kaba'ir dunuub waxyaabaha naarta lagu mutaystayna ka mid tahay wa an yuqaala iyo in la yidhaahdo cala allahi ilaahay korkiisa maa laa yuclam waxaan la ogeyn ilaahay baa waxaas xalaaleeyey iyadoo aan la ogeyn inuu xalaaleeyey waxaas buu xaaraantinimeeyey iyadoo daliil aan loo hayn inuu xaaraantinimeeyey walaa taquluu lima tasifu alsinatkum lkadib hada xalaalun wahada xaraam litaftaruu cala allahi alkadib wa an yuqaala cala allahi ilahay korkiisa in lagu yihahdo maa laa yuclam waxaan loogeya kullu hada kan oo dhan kabaa'ir waa kabaa'ir muxaramaat waana xaaraan waxaas oo dhan kabaa'iru dunuub bay ka mid yihiin kabaa'iru dunuubna waxaan soo sheegnay qofka haddii uu sameeyo oo uu dhinto isagoo aan ka toobadkeenin inuu naarku gela haddaan ilaahay cafin cafinta ilaahayna meel kuma taallo ma hubtid ilaahay inuu ku cafin doono ma hubtid ilaahay waa naxariis badan yahay waa sax laakiin haddana wuxuu noo sheegay dad kabaa'iru dunuub sameeyey oo dhintay oo naarta gela inay jiraan uu nabigu noo sheegay sala allahu calayh wacala wasalam qofku marka intuu nool yahay buu fursad haystaa wuxuu awood u leeyahay inuu toobad keeno oo kabaa'irtaas uu ka toobad keeno oo uusan la dhimanin oo uusan la dhiman wataxari iyo in lagu dadaalo filmakaasibi shaqaysiga marka la shaqaysanaa oo qofku uu shaqaysanayo inuu ku dadaalo inuu xalaal ku shaqaysto ilaa nabiga sala allahu alayh waala ali wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi ina ruuxa alqudusi nafatha fii rawxi ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqaha wa ajalaha malaku jibriil baa wuxuu qalbigayga ku afuufay yani wuxuu ii waxyooday nafna inaysan dhimanaynin ilaa ay risiqeedii iyo ajasheedii ay dhammaysato wuxuu yihi marka faataqu llaha waajmiluu fi alab war ilaahay ka cabsada ee raadinta arsaaqada la raadinaa si fiican ha loo raadiyo si fiican ha loo raadiyo haddii marka adigu arsaaqdaada waddo xalaal aad ku raadidana waddadaas xalaasha ha ku hele haddii waddo xaaraana aad ka raadidana waddada xaaraanta ha ka hele arsaaqdaada mar kasta waa hele laakiin waddadii adigu aa u martaa ku hele iyo walmataacim waxyaabaha la cunaa in lagu dadaalo xalaalnimadooda wataxari in lagu dadaalo fi lmakaasibi shaqaysiga waxa la shaqaysanaa xalaal inay yihiin iyo walmataacimu waxyaabaha la cunaa iyo walmaxaarimi iyo nikaaxa in lagu dadaalo oo qofku nikaaxiisu uu noqdo nikaax xalaal ah almaxaarimi hadda waxaa loola jeedaa nikaaxa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa istaxramat ilkalbatu ida ishtahat ilfaxla yacni eydii way orgootay baa la yidhahda ida ishtahat ilfaxla ereyga marka halkaasuu ka yimid istaxramat ilkalba ida ishtahat ilfaxla halkaasuu ka yimid qofku markaa inuu ku dadaalo guur xalaal ah inuu guursado oo uu iska daayo wixii shubha ay ku jirto iyo wax aan la ogolayn labadaba qofku inuusan ku raadin iyo walmashaaribi waxyaabaha la cabaa xalaalnimadooda inuu ku dadaalo iyo walmalaabisi dharka uu xidhanaa xalaalnimadooda inuu ku dadaalo waijtinaabi shahawaati shahawaadkana inuu ka fogaado mataacimta xalaalnimadooda mashaaribta xalaalnimadooda iyo malaabista xalaalnimadooda inuu ku dadaalo nabiga sala allahu alayh wala ali wasalam xadiiska abu hureyra fii saxiixi muslim arbiciinkana waa ku jiraaye xadiiskii waa tii uu ahaa uma dakara arajula yutiilu safara ashcata akbara yamuddu yadayhi ila asamaa yaa rab yaa rab nabigu wuxuu ka sheekeeyey nin safar ku jira ashcat ah akbar ah yamuddu yadayhi ila asamaa labada gacmoodoo kor u taga waa nin musaafir ah in duca laga ajiibo way ahayd ila ninka musaafirka wuxuu ka mid yahay dadka ducadooda la ajiibo yamuddu yadayhi ila samaa yaa rabbi yaa rabbi u leeyahy wamacamhu xaraam wmashrabhu xaraam wagudiya bilxaraam faanaa yustajaabu lahu macamkiisa wuxuu cunaa waa xaaraan malbaskiisa wuxuu xiran yahay waa xaaraan wuxuu cabaa waa xaaraan wagudiya bilxaraami xaaraan ayaa lagu quudiyey faanaa yustajaabu lahu see marka ducada looga ajiibaa yani duca laga ajiibi maayo marka waijtinaabi shahawaat iyo shahawaadka waxa naftu ay jeceshahay in laga dheeraado fainahaa shahawaadkaasi daaciyatun qofka waxay ugu yeertahay ku sababtaa lirukuubi lmuxaramaat waxyaaba xaaraan ah samayntooda bay keentaa shahwada shahwadu marka waxay u baahan tahay in la xakameeyo waxaana xakamaynaya adiga waxay u baahan tahay nafta shahwadeeda inaad adigu xakamaydo nafta haddii aada usii daydo waxyaabaha ay rabto marka dambe halaag bay ay ku bade saas daraaddeed dadka ilaahay jannada u ballan qaaday waxaa ka mid ah dadka naftooda shahwada uga adag oo ka celiya dadka ilaahay jannada u ballan qaaday bay ka mid yihiin waijtinaabi shahawaat fa inahaa daaciyatu lirukuubi lmuxaramaat faman racaa qofkii daaqa xawla alximaa meesha seeraysan oo la ooday hareeraheeda qofkii daaqay ama xoolaha daajista asagaa daaqay ama xoolihii buu daajistay fa innahu yuushiku wuxuu u dhow yahay an yuwaaqica alximaa inuu seeraha u dhaco ayuu u dhow yahay xadiiskii nucmaan ibni bashiir buu intaa marka ka soo qaatay waxyaabaha shubahaadka ah oo xalaalnimadooda iyo xaaraantinimadoodu aysan caddayn nabigu sala allahu alay slam ummadda wuxuu ku booriyay inay ka dheeradaan maxaa yeelay diinkooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda baa u badbaaday haddii qofku marka shahawaadkaas maalin kasta uu ag taagan yahay shubahaadkaas aan idhaahdee shubahaadkaas hadduu maalin kasta ag taagan yahay maalinka dambe wuxuu u dhow yahay muxaramaadka inuu dhaco marka muxaramaadkaasi way seeraysan yihiin waxaana ka sokeeya shubuhaadka marka muxaramaadkaa si aadan ugu dhowaan oo aad uga badbaado shubuhaadkan ka dheeraw maxaa yeele waa difaac ka sokeeya difaaca ka sokeeya haddii aad ka gudubto muxaramaadka inaad u dhacdo ayaad u dhowdahay faman racaa qofkii marka xoolaha daajista xawla alximaa seeraha agaaraheeda fa inahu yuushiku wuxuu u dhow yahay an yuwaaqica alximaa seeraha inuu u dhaco ayuu u dhow yahaye faman yusira qofkii loo fududeeyo mar labaad ayuu ismu shardigii soo celiyay maxaa yeelay waxaa soo kala dhex galay faasil dheer baa soo kala dhex galay faman wafaqahu llahu soonama soo dhihin horay faman wafaqahu llahu qofkii ilaahay uu waafajiyo wuuna soo yiri moogtahay waa soo celsha wuxuu yihi faman yusira qofkii loo fududeeyo lihaadaa kan aan soo sheegnay fa inahu jawaabtii marka waa tanaa fa inahu asagu calaa hudan hanuun ayuu ku dul sugan yahay min addiini diinka xaggiisa xaalu hanuunkaasi ka ahaaday fa inahu asagu min addiini diinka xaggiisa xaal uu ka ahaaday calaa hudan hanuun ayuu ku dul sugan yahay wa min araxmati raxmada xaggeeda xaal uu ka ahaadayna calaa rajaa-in rajo ayuu ku dul sugan yahay naxariista ilaahayna wuu rajaynaa qofkaasi diinka xaggiisana hanuun buu kaga sugan yahay wawafaqana allahu ilaahay annaga iyo wa iyaaka adigaba hana waafajiyo ilaa sabiilihi jidkiisa alaqwami ee toosnaanta badnaa ee dadka jannada geynaya ilaahay hana waafajiyo annaga iyo adigaba wuxuu la hadlaa ninkii ka dalbaday inuu risaaladan u qoro bimanihi abaalkiisa iyo galladiisa hanugu waafajiyo bimanihi abaalkiisa aljasiili ee weynaa alaqdami ee horeeyey abaalkiisa weyn ee horeeyey ha nagu waafajiyo wa jalaalihi weynadiisana ha nagu waafajiyo alcaliyi ee sarreyday weynadiisa sarreydana ilaahay ha nagu waafajiyo marka wuxuu ku tawasulaa allah asmaadiisii iyo sifaadkiisii buu ku tawasulaa ilan waa wafaqana allah wa iyaaka waa ducee wa jalaalihi iyo weynadiisii alcaliyi ee sarreyday alakrami ee wanaagga badnayd wasalaamu calaykum nabadgelya korkiina ha ahaato waraxmatullaahi naxariista ilaahayna korkiina ha ahaato iyo wa barakaatuhu barakaadkiisa wa calaa man qof korkiisana allaha yeelo qara'a calaynaa annaga nagu akri assalaama salaam qofkiina soo salaamayna korkiisa salaan ilaahay ha yeelo iyo naxariis iyo barako walaa yanaalu salaamu ullahi salaamta ilaahayna ma gaaro addaaliina dadka baadida ah nin lunsanna salaamta ilaahay iyo badbaadidiisu ma gaaraydo qofkaasi badbaadi maayuu leeyahay mar hadduu yahay qof gaal ah ma badbaadayo adduunna ku badbaadi maayo aakhirana ku badbaadi maayo ilaan waraaqdii nabigu sala lla ly slam xadiiska ibni cabbaas fi saxiixayn waraaqdii nabigu ninkii hiraqla aha u qoray wuxuu ku yidhi aslim taslam aslim murniyow soo islaam taslam waad badbaadeen haddii aada soo islaamto waa badbaadeen adduunyadana boqortooyadaada iyo madaxtinimadaada iyo dowladnimadaada iyo xoolahaaga waa kuu badbaadayaan aakhirana naar baad ka badbaadi oo jannaa geli aslim taslam islaam waa badbaadeen walaa yanaalu salaamu ullahi salaamta ilaahayna ma gaaro addaaliin kuwa baadiyaysan walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin najazat irisaala risaaladii way dhammaatay bixamdi illaahi wamanihi wasalawaatuhu calaa muxamedi waaalihi waasxaabihi waaswaajihi aahiraati wasalama kahiira kahiira hada wabilahi towfiiq sala allah waslama calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam